Roobab mahiigaan ah oo ku qubday magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa saameyn ku yeelatay dadka danyarta ah ee ku noolaa kaamamka oo ka samaysanaya guryayaasha, baac iyo jiingada oo biyo aan reebo korna. Qaar ka mid ah dadka ku noolaa kaamamka ayaa sheegay in saameyntii roobabku xalay ku qubtay Garowe iyo weliba hay'ado iyo madaxdu ka codsadeen in si dhaqso ah loo caawiyo.
Xalay roob wuu noo soo galay labada qol ayaa roobka ii soo galay alxamdulillaah ilmaha sariirtaa saartay roobka markuu dhamaadana een roobka markuu dhamaadana biyaha waa iska dhurnay alxamdulillaah waxba nuguma gaarin raashinkii guriga noo yaalay iyo wixii alaabahay kulli wax waa naga burbureen alxamdulillaah guriga dhan waa naga baabi'iyey waa iska daroofeysan dowladda iyo dadka ku shaqale waxaan uga baaqaynaa inay si dhaqsiya badan noogu gargaaraan haddiiba caafimaad la hayo dee wax walbana waa la helayaa sidaan filayo haddee hadduuse caafimaad jirina dee dee caafimaadba maba jiraba laakiin alxamdulilah mar kalean ilaah u mahad celinaya waxaa ugu mahad celinayaa haddaan caafimaad leeyahay oon saako dubahayga qaadanayo oon magaalada gelayo oon soo qaraab tegayo dee guriga gudihiisana dee waa idinkii idinkii arkay dad baa intaa waxay ku alalaasaan waxbaan qabanaynaa haddaad ka jiri doontaanna ilaaha idin cadaabo ya waxbaa idin taraynaa waxbaa idin qabanaynaa kanaa kanaba intaa la sheegaa micnaha ilaahay baa horta waxayna tari kara ilaahay baa afkeenna buuxin kara balse hadduu ilaahay ku ron yahay anugu maanta waxaan maasha allah xalito nimcadii xalita goortai afar saac miya saddex saac noo bilaabatay biyihii aan rafashada ku bilaawnay daadgoreyntoodii wuxoodii dee wuxuu iska buush buuba ahaaba hadduu ilaahay ku ron yahay barakacna ma sheegan karo dee muwaadiniin baynu nahay alxamdulilah maadaama ciiddeeda hodanka aan joogo dowladda iyo hadduu ilaaha kuron yahay mas-uuliyiinta hadduu ilaaha kuron yahay kuwa musharaxiinta ah kuwa xildhibaaninta isoo sharaxayo kulli waxaan ka codsanayaa iyo madaxweynahaba in ay dadka soo dhex maraan misena hadduu ilaaha kuron yahay booqasho ay sameeyaan ay soo dhex maraan hadduu ilaaha kuron yahay anuu shaqadeeda waxay tahay xirfadmaal baan nahay xog xaraashkaasaan fadhiistaa dee buushkayga waa aragtaan saakita macnaha idinkuba dee indhihiinaa macalin gudihiisa waa